Bahda ciyaaraha iyo odayaasha u soo jimicsi taga garoonka milishiibiyada ee magaalada Muqdisho ayaa codsaday in la joojiyo ganacsatada rabta inay iibsadaan dhulka garoonka milishiibiyo. Waxaa subax walba garoonka u soo jimicsi taga dad badan oo ay ku jiraan kuwa qaba xanuunada qaar oo ay dhakhaatiirtu kula taliyeen in ay jimicsadaan. Waa kuwan qaar ka mid ah macallimiinta iyo sidoo kale dadka ku xiran garoonkan u soo jimicsi taga oo dowladda Soomaaliya ka codsanaya in aan la iibin dhulkan.
isdhexgalka bulshada waayo isboortiyaa lagu hayaa meesha annagu waxaan leenahay oon kor iyo hoos u leenahay annaga oo ku joogno maskab kaste oo ay soomaali ku shaqayso ama dhakhtar ha noqdo ama sargaal ha noqdo ama ditoor ha noqdo ama wax walba ha noqdo maskab kasta annagoo ku joogno oo ganacsado leh oo wax walba leh waxaan isku raacsannahay in aanan garoonkaas isaga ah iib aanan loo ogolayn raallina aanan ka ahayn ayaan meesha u taagannahay midda labaad dadka meesha joogo nin walba gurigiisoo ka soo kacay ninkeenana ma jirto waa meel caafimaad waa meel isboorti naadina waa degan yahay waxaa weeyaan hadda wax waliba in lugaha loo laabo caqli noqon mayso laba kun oo qofood oo arday ah oo xaafado degan oo xamar afartiisa gees laga soo aruuriyey ayagaa ku farxay oo roog guduudaa halkaas loo dhigay marka waxaad ogaahaysiin oo aan dowladda u sheegaynaa dad fara badan ayaa ka xishooday in dhulkan la qaato kuna dhinteen waxaa ugu horreeyey khayr allah siiya duqi hore ee magaalada axmed xasan muuse in la dhihi jiraan u maleeyaha beriga cabdiqaasin garoonkan waa soo dhex istaagay dowladda hoosaa iskale isboortigaana loo suubiyo wuri waxaan codsahaahoo wuri inaad dhulkan ku fara adeegtiin marka uu saas u dhahayey meeshan xoolaa lagu qalaayo godad badanaa ku yiileen meydaana ku duugnay war meyd kala bixiya godad kala duuga garoonkan waa garoon dowladeed cid oo mataqaanaa qaadi kartaahe male annaga annagoo isboortiga u danayhayno magaalada ayaan dhex galnay waxaan u tagnay abuukaatayaal waxaan u tagnay xeer ilaalayayaal inta aanan hadlin ka hor waxaan weydiinay yaa bixi kara dhulka dowladda hoose garoonkani waa mid oo international ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan oo ka wada dhexeeyo waxaa lagu daaweeyaa intereeska qofka ku dhacayo qofka oo ku dhacayo leemaleemada qofka oo ku dhacayo xididada ay ka boodayaan ma soo aheen jirkiisa oo xoogaa isbeddelku imaanaya ayaa ayaa dadka sokorta haysane waa lagu daaweeyay oo jimacsiyaal fara badan ayaa loogu sameeyay fiisitar baa loogu sameeyay dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay naga daayaan garoonka milishiibiyada ayaa ka mid a dhulka danta guud ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana cabashada dadkan ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda soomaaliya ay shaacisay in dhulkan laga iibinayo ganacsato